asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenni joogtada ahaa kuwoodii weliba macnaha weyn lahaa ama dulucda macaani ku dheehnayd qaybo ka mid waxaa laaba halkan ka soo jeediya xubinta aniga oo cabdinaasir axmed barkhadle xubinta murtida maantu waa xubin joogta ah oo meelo fara badan oo nolosheenna khusaysa aan ku gacmo gacmayno ama aan wax kaga soo qaadno ama aan ku taataabanno haddii ilaahay idmahayo waxaa la yidhi waxaa jirtay islaan hooye ah oo haddii ilaahay idmahayo aan indhaha si fiican wax uga arag laakiin dhagaheedu ay si fiican wax u maqli jireen waxaa ilahayd geel dir gaara ah oo haddii ilahay kuu idmahayo geelu de isku mid maaha wuxuu leeyahay hoor wuxuu leeyahay geellab wuxuu leeyahay aydin noocyadaas geelu leeyahay ee geel u kala baxo qayb ka mida oo hoor ah oo nooca la dhaho laba jidlaha oo naaskiisu haddii ilahay kuu samogeliya gacantaada feedhkeeda la egyahay ibtuna ay la eg tahay haddii ilahay kuu idmahayo farta qaybteeda hore oo nooca bidhaha kaga dhawaajiya geel noocaasay dirkiisa lahayd maamadu haddii ilaahay idmahayo dadka waaweyn ama dadka haddii ilahay kuu idmahay qaybo badanoo ka midna waxay aaminsan yihiin carabka dadku inuu wax inkaar qabay walow carabka dadku uu aad iyo aad u dhib badan yahay oo carabintu ayna shay fiicanahayn waa tii mahmaha soomaaliya ay dhihi jireen maxay ahayd haa carab iyo il baa geed qoyin qallajiya taana waa maqli jiray oo dee carabkiiyo ishu labaduba waa laba inkaara oo dee dadka qumay waa ka buuxaa ama carab kuleebli iyo il kuleebli iyo af kuleebli intuba waa jiraan ha ahaatee adugu islaantu waxay aad iyo aad u nacaysay inay hasheedii lafteedii hash iyadu ay lahayd inay carabiso ayay diidanayd markaasay haddii ilaahay idmahayo waxay maqashay hashoo la lisahayo inta show o khole nooca maaratay sideedda la tir qaada meelahaas lagu lisahayo oo la duugahayay maqashay waa tii hees ay ahayd geela markuu dararsan yahay laba nin duugtaay laba nin duugtaay marka hashiyoo la duugayay maqashay mogtoo lismaysa oo bidhaha ay ka yeedhaysa khuuq caanihi shanqarhayaan markaasay tidhi war hasha khuuqle waa tee saleehooyo waa ina geedaysa waa hashaadi sayta alla mata shiriq shiriqle alla mata shiriq shiriqle bay tidhi shiriq shiriqda waan isla garanaan malaynaya midale hadda hasha khuuqle bay ahayd hal laaskeedu weyn yahay oo caanaha kasoo dhacaya ugu yaraan ay bakeeri muggi yihiin halkii marba yay ahayd tanna waa shiriq shiriq oo sida laxa oo kale sidii lax camal laxde naase waaweyn male sida laxdaoo kaleenta hal shiriq shiriq shiriq shiriq lahoon caano badan laga lisayn ama aan caano badan lahayn ayay hashi ka soo qaaday waxay tidhi mata shiriq shiriqle durba iyadoo oo diidaysa oo ka hortegaysa in ay hasheedii carabiso ayay qorshihii bedeshay markaasay tidhi war hasha khuuqla waatee saaley waa hashaad ina geedays say ti alla mata shiriq shiriq leh way bedeshay durba naqshadii waxay diidaysaa carabkaas ay haddii ilahay kuu samogeliyahay inay iyada hasheedii dhamato ama ay carabiso ayay difaac kaga jirtaayo durba way bedeshay waxay tihi shiriq shiriq bay u bedeshay hawshii maasha allah xumay dhehel xagga kale u rogto alla mata shiriq shiriqlay tihi carabkii baa xagga kale u laabtay waa naqshad ka mida dadkii waaweynaa habkii ay u asluubaysan jireen ama ay u edabsan jireen ama maaragtay iyaga laftoodu awlaadda ay dhaleen iyo ilmaha ay dhaleen iyo xoolahooda iyo waxyaalahooda iyo gurigoodii iyo ay carabinta iyo inay laftoodu maaragtay duqeeyaan waxoodii maaragtay ay uga jiri jireen qayb ka mid a weeyaan oo hooyooyinkii hore iyo ayeeyooyinku ay caan ku ahaayeen allaha barakeeyaan leenahay inteena dhashay intii sii dhashay ilaahay qabriyada ha u waasiciyo waa u ducaynaynaa mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa uurjiif hooyadii ku gowracan uurjiifku waxaan u malaynaya dadka intiisa farad badan inay isla fahmin uurjiif waxaa la dhahaa neefku marka uu haddii ilaahay kuu idmahayo intuu rimo dhaysiyo oo dhaysta ilmuhu uu gaadho xilli ilmaha oo rogmanhaya bannaanka aad ka aragto ilma rogosh wax la dhahaa jira geeloo kaleento waxaad arkaysaa isagoo ilma roganhaya oo hashi meelahan kelideedoo kaleento aad arkaysa dhaqaaq caadi oo dhaqaaqahaya oo ka muuqdo oo kalaa laga yaaba inaad ku aragto sidoo kaleenta ariga waa lagu arkaa dadka hadee iyaga waaba la yaqaanaaba waa iska caan oo maarata ilmuhu dhaqaaq maleeha la dhahaa dhaqaaq iyo ilma rogasha la kala dhahaa marka uurjiifku waa kaas uurjiif hooyadii ku gowracan dee neefka haddii la qaalo ilmuhu ku jiray isla ku gowracan wey